faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya duqayn diyaaradeed oo ka dhacday deegaano hoostaga gobolka shabeellada hoose meydka sargaal ka tirsan ciidamada amisom oo laga helay magaalada muqdisho somalilan oo beenisay inay xiriir la leedahay al-shabaab ra-iisul wasaare khayre oo kormeeray xarumo ku yaalla magaalada baydhabo wasiirka maaliyadda soomaaliya oo ambabaxay adhisababa maamulka degmada beledweyne oo digniin u diray ganacsatada magaalada soo geliya maandooriyaha shirka dibeysiinta galmudug oo si habsamila uga socda magaalada dhuusamareeb iyo arrimo muhiima oo looga hadlay shirka xaalad nololxumo oo soo wajahday qoysas barakacyaala oo ku nool deegaanaha hoostaga gobolka shabeellada hoose shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada goday ismaamulka soomaalida dalka etoobiya akhbaaraadka dibaddana warka duur waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha maraykanka trump oo joojiyey heshiiskii nabadda ee daalibaan lala galay intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka duhur goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo axada taariikhdun ay ku beegan tahay siddeedda bisha sagaalaad laba kun toban iyo sagaal warkaas oo faahfaahsan waxaa inoo haysa wariyahayga filson muuse mahadsanid sharmaake bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii duhuran maqashiro intaasi ka faahfaahsan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose warbixinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheenna cumar wardoon waxaa faahfaahino kala duwan kasoo baxaya duqeymo saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose duqeymahan ayaa waxa ay dhaceen xalay saqdiga dhexe iyadoona ay ka dhaceen duleedka deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah waa dadka ku sugan deegaankaasi bariire waxaana dadka inoo xaqiijiyeen xalay saqdii dhexe inay ka war heleen duqeymo kala duwan oo ka dhacaya meel u dhow ee deegaankaas islamarkaana sida ay inoo sheegeen ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka bariire oo dhankooda aan la xiriirnay ayaa waxa inoo xaqiijiyeen in duqeymahaas ay jiraan islamarkaana lala bartilmaameedsaday saldhigyo shabaab ay ku leeyihiin meel duleedka ka ah deegaankaas ha yeeshee ilaa iyo hadda ma sheegin rasmi ahaan khasaarihii ka dhashay duqeymahaas iyo sidoo kale dhibaatooyinkii shabaabka ka soo gaaray oo duqeynta ah lala bartilmaameedsaday maalmihii dambe duqeymo kala duwan ayaa waxa ay ka dhacayeen deegaano iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose duqeymahaas oo ay geysteen diyaarado kala duwan waxaana lala bartilmaameedsaday saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin meelo badan oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan nawaaxiga deegaanka beriire iyo degmada awdhigle waxaana duqeymahan ay imaanayaan xilli maalmihii dambe iyo sidoo kale haatanba meelo badan oo ka mid ah gobolkan ay ka soconayaan howlgallo military oo ay iska kaashanayaan ciidanka dowladda oo gacan military ka helaya kuwa midooda afrika ee amisom howlgalladaas military oo ciidamada dowladda ay kula wareegeen deegaano iyo sidoo kale degmooyin dhowr ah oo ka mid a gobolkan islamarkaana horey ay u maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab mas-uuliyiinta gobolka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda ayaa dhammaantood waxay isku raaceen in ay ka go-an tahay kasifeynta shabaab deegaanada weli ay kaga harsan yihiin gobolkan shabeellaha hoose cumar abukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose meydka sarkaal ka tirsan ciidamada amison ayaa laga helay magaalada muqdisho warbixinta warkaas waxaa inoo soo diray waryaheena jakaarta sargaalkan oo ka tirsanaa ciidamadaha booliiska amisom ee ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa meydkiisa waxaa laga helay guri uu ka deganaa gudaha xerara xarane ee isla magaalada muqdisho sargaalkan meydkiisa laga helay gudaha xarane oo lagu magacaabi jiray edward bagonsa ayaa ka mid ahaa kaaliyaasha taliyaha booliiska amisom ee ku sugan soomaaliya waxaana meydkiisa laga helay hooyigii uu ka deganaa gudaha xerara xarane ee magaalada muqdisho saraakiisha amisom gaar ahaan qaybta booliiska sarkaal oo hadlay oo lagu magacaabo garaas tiyuunga ayaa xaqiijiyey in sabtidii laga helay guriga ka deganaa harada xalane ee magaalada muqdisho sarkaalka warbixintan bixiye ma sheegin sababta iyo waxa ka dambeeyey geerida sarkaalka sare oo u dhashay dalka uganda kana mid ahaa booliiska amisom ee jooga soomaaliya booliiska amisom ayaa sheegay aaska sarkaalkaas ee qabanqaabanayaan madaxda sare ee amisom iyadoo aan wax faahfaahin ah laga bixinin waxa sababay dhimashadiisa saraakiisha booliiska uganda ee jooga soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waayey saraakiil kala duwan kadib markii ay uga dhinteen dagaallo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose oo ay la galeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab sanadkii labada kun toddobiyo tobankii dowladda uganda ayaa xaqiijisay in labay toban askari ay uga dhinteen weerar ka dhacay soomaaliya islamarkaana ay geysteen xubno ka tirsanaa ururka al-shabaab duqaadir maxamed nuur duqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho maamulka degmada beledweyne ayaa digniin u diray ganacsatada magaalada soo geliyay maandooriyaha bashiir cabdulaahi cismaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada beledweyne maxamed cali maxamuud ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ganacsatada magaalada beledweyne soo gelisa maandooriyaha kaas oo dhibaato badan ku haya bulshada ku nool magaalada beledweyne dadka amni darrada magaalada beledweyne ama degmada beledweyne ama afarta xaafadoo degmada beledweyne amni darrada ku wado waxaan rabaa horta marka hore inaan ugu dego horta marka hore waxaan leenahay ilaahay iimaanka ha geliyo ilaahay iimaanka ha geliyo wax kasta oo wanaag ahoo laga ganacsadaa aad jiro laakiin wax maandooriye la yidhaahdo wax dhaqanka muslimka wax u dhimaayo in laga ganacsada waa mamnuuc waana xaaraan maxamed cali maxamuud ayaa amray laamaha amniga in ay soo qabtaan cid kasta oo ku lug leh waxyaabaha maanka duuriya ee la keena magaalada beledweyne laamanka amniga ee ku sugan degmada beledweyne ama gobolka hiiraan waxaan la wadaagaa insha allahu ilaa iidankiis in dadkaas amniga wax u dhammaayo wax makastada hadday dumar yihiin iyo hadday rag yihiinba maandooriya soo gelina magaalada ganacsiga inay la wadaagaan amniga ay soo qabtaan maamulkan ay soo wargeliyaan annagana insha allahu ilaa iidankiisa anagoo anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada beledweyne meel kasta oo maandooriyahaas lagu sheego haddee waxaan samayn doonnaa kormeeraan ku tegi doonnaa amnigaan sugi doonnaa waana soo qabanayna insha allahu ilaa idinka waxay ka ganacsan karaan wax kasta ay ka ganacsan karaan laakiin wax maandooriyaba la yidhaahdo oo maanka bani'aadanka doorinaya in laga ganacsada looma baahno dadkaas reer hiiraan oo ka ganacsanaya waxaas ha ka imaadaano ha ka waantoobaano imaanka ilaha geliyaan leenahay laamanka amnigahoo degmada beledweyne ku sugan ama gobolka hiiraan ku suganna waxaan u sheegaynaa dadkaas inay soo qabtaan raadiyaan sharcigaana la waafajina insha allahu ilaa idinka dadkaas marka waxaan ugu degaynaa wax kastaa waxay leeyihiin ka hor meel kasta oo lagu sheega maandooriyani aan soo qabanno laamanka amniga ana waxaan ku tilmaamaynaa insha allahu ilaa idinkiis ayadoo shaqadooda ay tahay annagan aan wax la qabanayn in raadkooda ay qaadaan talefonyahooda ay soo qortaan meel kasta kastoo ay joogaan gacan gaaban iyo gacan dheer meeshii siday kusoo qaban karaan ay kusoo qabtaan annaga ka maamul ahaan iyo ka degmo ahaanna waa la shaqaynaynaa amnigaan la sugaynaa insha allahu ilaahi idinkiis gacanaan ka geysan doonnaa sharcigaan waafajin doonnaa waxaan jecelnahay marka insha allahu ilaahi idinkiis een, hadda inaan ka hor tagno een, meel kasta ooy joogaan marka ugu horraysa waa- ma- ayaan horena maraan wacyigelinay haddana insha allahu ilaahi idinkiis waa ka hortegaynaa meel kasta oy joogaan een, waxaa nooga bixi doono jundi aa nooga bixi doono bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne halkaa warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha cadaad weli warka duur ayaad degeysanaysaan somalilan ayaa beenisay inay xiriir la leedahay ururka al-shabaab shaafiic shariif ayaa faahfaahinaya sarreeye guuta cabdirasaaq siciide bullaale oo ah taliyaha ciidamada somalilan ayaa waxa uu si kulul kaga jawaabay hadal ka soo yeedhay maamulka puntland kaasi oo la sheegay in ay somalilan xiriir la leedahay al-shabaab iyo burcada badeeda islamarkaasina saldhigyo waaweyn ay halkaasi ku leeyihiin waxa uu sheegay in haba yaraatee aysan awo xiriira la lahayn al-shabaab islamarkaasina ay dagaal kula jiraan cid walba oo kasoo horjeeda nabadda sida uu hadalka u dhigay waxaa sidoo kale uu ugu baaqay puntland inay ka waantoodo dagaalka uu sheegay in mar walba ay hurinayaan isagoona sheegay in somalilan marnabo aysan diyaar u ahayn weligeedna aysan iclaaminin dagaal iyo in rabshado ay bilowdaan waxaanuse ka jawaabaynaa hadaladii deelqaafka ahaa ee runtii taliyaha ciidanka puntland uu bisha shanteedii badhan kaga hadlay oo ahaa inuu somalilan ku tilmaamay al-shabaab iyo somalilan inay walaala yihiin ama iskaashadaan taa haddii aan ka jawaabo runtii caalamku wuu og yahay ummadda reer somalilan ama dowladda reer somalilan inay aanay al-shabaab iyo budhcadbadeed midna aanay runtii saldhig saldhig ku lahayn degaanna ku lahayn halka aad sheeganayso iyo halka aad leedahay een, ciidanka aad xukunto hoostooda intay u jiraan iyo halkay degan yihiin iyadoo caalamkooda og yahay bal hoos ha u eega degaankiisa malaa ma ogey runtii waxaan qodobka labaad kaga hadlayaa inuu badhan ku sheegay caasimadda labaad ee puntland maanta ka hadli mayno somalilan inay badhan tahay iyo in kale laakiin waxaan u sheegaynaa taliyaha runtii hadalka iska wada hadaaqa in boosaaso xadku u jiro shan iyo toban kilomitir qardhana uu jiro toddoba kilomitir garowana uu jiro shan kilomitir runtii waxaan oo lahaa baro ogow xafid juquraafikali dalkaad leedahay ciidan ciidankiisa waan xukumaa xadkiisa baro xuduudda afrika kuma dhisna qabiil iyo isir soddon sano ama haf- een, konton sano runtii soddon sano ka badan ee ciidanka somalilan jiray maalin qulashaashadaha iyo caalamkana laguma hayo annagoo dagaal iclaaminin reer badhaneedna waxaanu leenahay reer badhaneed shacab iyo ciidanba waa ummad reer somalilan waa ummad reer somalilan meelaha kale uu taliyuhu lahaa afka ka lahaa een, degaano u dhow baan marayaana runtii waxaan lahaa wuu qoomamayn doonaa arrintaa iyada ah wuu qoomamayn doonaa wuuna ogaan doonaa een, tallaabada laga qaado runtii waxaan kaloo dib ugu noqonayaa een, reer badhaneed waxaan leeyahay degaanka xingalool iyo nimaan kuu furi dooni iyo kuu rarin bay soomaalidu ku tilmaantaa midharhkii hore meesha ka tegeyba waa garanaysaanoo marka la kala badho badh way soo noqdeen ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre ayaa kormeeray xarumo ku yaala magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kulan kulan looga hadlayo waxqabashada baahiyaha ka jira deegaanada koonfur galbeed ayaa waxa uu magaalada baydhabo kula yeeshay safiirada dalalka saaxiibada la-ah soomaaliya iyo wakiilada hay-adaha caalamiga ee fadhigoodu yahay muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ra-iisul wasaaraha kula wehelinaya kulankan ayaa soo bandhigay qorshaha horumarinta bulshada iyo deegaanada muhiimka ah ay tahay in la taageero si loo gaaro horumarka iyo himlooyinka bulshada koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre qorshaha socdaalkiisu koonfur galbeed uu salka ku hayo horumarinta adeega bulshada iyo amniga ayaa safiirada u sheegay in lagama maarmaan ay tahay inay qayb ka qaataan qorshaha horumarinta koonfur galbeed wakiilada iyo safiirada kulankan ka qayb galay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ku ama- ayaa ku ammaanay dadaal ay ugu jiraan dib u heshiisiinta dalka ayaa ballan qaaday dowlad goboleedka koonfur galbeed ay taageer- taageerayaan qorshayaasha horumarineed xaalad nolol xumo ayaa soo wajahday qoysas barakacyaal oo ku nool deegaanada hoosta ee gobolka shabeellaha hoose mar kale warbixintan waxaa inoo soo diray waryaheena cumar wardoon dhexaysa muqdisho iyo sidoo kale degmada afgooye waxaa ku sugan kumanaan qoys oo barakacyaal ah oo kasoo barakacay meelo kala duwan oo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya waxaana xilligan barakacyaashaas ay ka cabanayaan xaalado bani aadanimo oo isugu jira hooy la-aan caafimaad darro iyo sidoo kale cunuyari qaar ka mid a dadkaas oo la hadlay radio cadaado xafiiska uu ku leeyahay gobolkan shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegeen in xilligan ay soo derseen xaalado bani aadanimo oo ay la ciirciirayaan kumanaan qoys oo markaa ku jira ee kaamam ku yaala inta udhexaysa muqdisho iyo sidoo kale degmada afgooye gudoomiyaha guddiga barakacyaasha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif aadan borow oo waraysi gaar ah siiyey xafiis wareedka radio cadaado ee gobolkan shabeellaha hoose ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixinayaa xaaladaha dhabta ah ee ka jira kaamamka ku yaala duleedka degmada afgooye waxaana uu yidhi aad iyo aad aa umahadsantihiin radio cadaado iyo mahadsan madaxdeeda iyo mahadsan iyo shaqaalahooda intaba waa idin salaamaya marka marka u horeysa aad iyo aad baa idinku mahadcelinayaa fursadan oo qaaliga ay siiseen ayaashaas mahadsan xaaladooda waa xaalad oo mactaada lasoo koobi karo ma aha ee xaalad aad iyo aad u adag baa kasoo kasii jirtaa maadaama hadda oo maartan xaalada aad u liidato oo haddana dadka oo danta yarna oo buushish ku jira oo xaaladooda aad u liidato awa maartan aad iyo aad baa maarta arrintaas annagana maartan hadda maamulkii guddiga aan nahay aad iyo aad baan ula xanuunsanay ilaa hadda maartan wax aan weli aan la kaashanay ama wax oo nasoo dara bislaabay ma aan arkin waa gartay aad baan isku xadelinaya waa gartay waa gartay bal maxaa kamid a waxyaabaha xilligan ay tabanayaan dadkan tabaaleysan islamarkaana kamid ah barakacyaasha ku jira kaamamka ku yaala duleedka degmada afgooye barakacyaasha ku sugan inta udhexaysa siinka dheer ilaa degmada afgooy waxaa gaarayaan tiradooda horta soddon kun oo qoys waxaa waaye dad iskugu jiro haween caruur waayeelin dad muddaa ah iyo dad naafa ah intaba iskugu jiraan dadkaas wax oo maaratan hooy ah maaratan ma haystaan meesha maarata xagga waxbarashadii xagga caafimaadka xagga maaratan cuntadii noloshii xaggeeda xagga biyaha xagga musqulaha wax hadda maanta oo maaratan oo dadkaas ama gurmad ama maarata garab siiyey ama ama soo dul istaagay midna ma jirto isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu baaq u diray hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo gargaar siin karta dadkan ku dhibaataysan duleedka degmada afgooye in ay la soo gaaraan gurmad bani aadanimo oo dhinacyo badan isugu jira marka hay-adaha samafalka dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada i kan deegaanka lafoole intaba insha allahu tacaala waxaa aad ugu baaqaya inuu maarta arrintaas maarta il gaar ah ku aadaan dadkaas oo dhibaataysan oon haysanin wax maanta xagga nolosha ama xagga bani aadamnimada waxay qofka islaamka ku dhaqmaya maarta maanta oon haysanin waxaana uu sheegaya ugu baaqaya maarta hay-adaha samafalkan ee si udaasaya badan u imaadaan deegaanka oo arkaan oo maarta dadkaas walaalahooda maarta gacan bani aadnimana oo maarta wax alla wixii ay hayaan maarta lasoo gaaraan maalmihii dambe ayaa waxaa soo baxayay cabashooyin isdaba joog ah oo ka imaanayay barakacyaasha ku dhaqan inta udhexaysa muqdisho iyo sidoo kale degmada afgooye waxaana ay ka cabanayeen xaalado bani aadanimo waxaana barakacyaashan ay isugu jiraan dad kasoo barakacay deegaano kamid ah gobolkan shabeellaha hoose iyo sidoo kale meelo kale oo isla gobolada kale ee dalka kamid ah cumar abukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose shil sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada godeeye warsoosaaraheena maanta sharmaaka suuli ayaa noo faahfaahinaya inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku geeriyooday halkaana waa uu ku dhaawacmay kadib shil gaari oo maanta ka dhacay magaalada goday oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya shilka ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaada oo dul maray mootobajaaj waxaana halkaasi ku dhintay darawalkii mootada halka ay ku dhaawacantay haweenay saarnayd sida uu sheegay qof ku sugan goobta shilka uu ka dhacay wararka ayaa waxay intaa ku darayaan meydka darawalkii bajaajlaha iyo gabadha dhaawaca oo weli la garan laayahay la geeyey isbitaalka guud ee magaalada goday inta badan deegaanada iyo degmooyin ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa waxaa ka dhaca shilal khasaare geysta waxaana dad badan u aanayaan waddooyinka qaar oo ay ka muuqato burbur xooggan iyo khibrad la'aan haysata darawallada kaxeeya gaadiidka qaar shir kadib u heshiisiyiinta galmudug oo si rasmi ah uga socda magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa kasoo baxaya faahfaahino dheeraada arrimaha looga hadlayo magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka socda shir kadib u heshiisiyiinta galmudug kaasi oo khamiistii lasoo dhaafay si rasmi ah uu furay ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre shirkan ayaa waxaa ka qayb galay ergo kala duwan oo dhammaan kala socda beelaha deegaanada galmudug kuwaasi oo ku sugan magaalada dhuusamareeb walow qaar ka mid ah ay ka cabanayaan shirkaasi maadaama ay ka cabanayaan tabasho markaasi aan laga qancin hase yeeshee shirkan ayaa inta uu socdo waxa ay reer galmudug uga tashanayaan dhismaha dowlad goboleedka galmudug iyo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah oo horseeda maamulka ay dhisanayaan inuu noqdo maamul ku hogaamiyo wadada horumarka iyo xiriir wanaagsan ay la leeyihiin dowlada federaalk soomaaliya warar la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in shirka markii uu furay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre aan dib layskugu soo laaban hase yeeshee maanta uu dib u furmi doono shirkan ayaa waxaa goobjoog ka noqonaya intuu socdo wasiirka arrimaha gudaha dowlada federaalk soomaaliya cabdi maxamed sifriye weli warka duhura raadiyaha cadada ayaad dhegaysanaysaan wasiirka maaliyadda soomaaliya oo ambabaxay magaalada ee dalka itoobiya sharmaake maxamed maxamuud ayaa inoo faahfaahinaya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle iyo wafdu hogaaminayo ayaa u amabaxay magaalada adhisababa ee dalka itoobiya wuxuuna la kulmi doonaa kooxda wadahadalka deen cafinta u qaabilsan hay-adda lacagta adduunka i m f waxaana laga wada xaajoon doonaa wejiga afaraad ee barnaamijka deencafinta soomaaliya ujeeddada kulanka ayaa in si gaara looga wada hadlo wixii wasaaradda maaliyadda soomaaliya ay ka qabatay saddexdii bil ee lasoo dhaafay sharuudihii ku xirnaa wadahadalka deen cafinta wejiga afaraad sidoo kale waxaa wadahadallada dhanka xukuumadda soomaaliya ka qaybgelaya wasiirka qorshaynta iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya ka hor kulammada wadahadalka deen cafinta wasiir beyle iyo wafdigiisu waxay kulamo goonagooniya la qaadan doonaan madaxa hay-adda dhaqaalaha caalamka iyo qaar ka mid a wadamada deymaha kuleh soomaaliya waxaana kulamadaasi looga hadli doonaa sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay wasiirka maaliyadda mudane bayle ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalka ay la gelayaan i m f iyo guud ahaan in soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay marka uu soo gabagaboobo wejiga afaraad ee wadaxaajoodka deen cafinta soomaaliya weli warka duhur ee raadiyaha cadaada ayaad dhegaysanaysaan iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa joojiyey heshiiskii nabadeeda taalibaan lala galay madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu joojiyey heshiis nabadeed oo dalkiisu la geli lahaa ururka taalibaan master trump ayaa wuxuu bartiisa twitter ka soo dhigay fariinuu ku sheegayo inay ahayd inuu axaddii kula kulmo madaxweynaha afghanistan ashraf gani iyo hogaamiyaal salsare oo taalibaan ka tirsan hase yeeshee waxa uu baajiyey shirkaasi oo ka dhici lahaa cam david kadib markii taalibaan ay sheegatay inay ka dambaysay weeraro dhowaan ka dhacay magaalada kaabuul kaasoo dhinteen askar amerikaana ninka maraykanka u qaabilsan wadaxaajoodka salmaan khalisid waxa uu isniintii ku dhawaaqay in mabda ahaan heshiis nabadeed lala gaaray taalibaan waxayna middaasi timid kadib wadahadallo sagaal wareegalay oo u dhexeeya maraykanka iyo xubno matalaya taalibaan kulamadaasoo ka dhacay magaalada dowxa ee caasimada dalka khatar heshiiska qabyada ah ayaa waxaa ka mid ahaa in maraykanku muddo labaatan toddobaad gudahooda uu dalka afghanistaan kala baxo shan kun iyo afar boqol oo askari si kastaba xaal ku ahaadee master khaliseed ayaa sheegay in meelmarinta ugu dambaysa ee heshiiska go'aankeeda uu leeyahay madaxweynaha maraykanka trump maraykanka ayaa haatan waxaa dalkaasi ka jooga ku dhowaad afar iyo toban kun oo askari dhegeystayaal warkii duhureed kala socoteen warbaahinta raadiyaha cadada waa inaga intaa warka waxaa halkaana idinkaga tabinayay anigoo ah filson muuse yuusuf filson degan iyo weliba sharmaake maxamed maxamuud intaan warkan warkaxee ku kulmi doono waa bahdii warka duhurood sidaa iyo nabadgelyo